markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonnaa caqabadaha ku gadaaman dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka soomaaliya waxaa marti iigu ah brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhuba daqare oo ah bare ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho kuna takhasusay arrimaha culumta sharciga sidoo kalena aad uga warqabay heerarkii uu soo maray dastuurka qabyada ah ee soomaaliya waa mahadsan tahay brofesor cabdiraxmaan bal marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waan ku dhowahay bahda v o a waad mahadsantihiin idinka iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed dhegeysan doonaba waayah bal marka hore noo faahfaahi dastuurkan qabyada ah ee soomaaliya hadda ay ku dhaqanto
runtii dastuurkan qabya qoraalka hadda yaala labadii kun iyo afartii la bilaabay samayntiisa ilaa haddeerna qabyada ah runtii anigu ka cabdiraxmaan ahaan waxaan u haystaa inuu yahay political agreement oo saad og tahay dalka oo runtii dowlad la-aan ah oo tacliintu yar tahay oo dhibaato badan jirto ayaa labada kun iyo afartii shirweyne lagu qabtay nairobi laba sano socday oo maaragtay ay dowladaha igaad soo abaabuleen gaar ahaan dowladda ethoobiya iyo dowladda kenya asaaska dastuurku halkaasu ka dhashay marka wuxuu ahaa marka heshiis dhex maray siyaasiyiintii ama qabqablayaashii dagaalka iyo qaybo ka mid a siyaasiyiin kale oo laisku dhex daray oo muddo laba sana meeshaa joogay marka waxaa ka abuurmay dastuurkan hadda qabyo qoraalka ah ee jira ayaa ka abuurmay marka qayb ahaan markaad fiiriso wuxuu u egyahay political agreement ay siyaasiyiin gaareen oo weli aan helin kalsoonidii mataqaanaa shacbiga soomaaliyeed hase yeeshee hadda asaga unbaa maaragtay waddanka ka dastuura walow aan laguba dhaqmin oo haddana isaga oo dastuur ahaan u yaala haddana political agreement iyo kale la sameeyo oo lagu dhaqmo sida kan hadda doorashada lagu galoo kaleeto haddana dastuurku waxaa weeyo taariikhdiisu saasay ahayd runtii waa shan iyo toban cutub waa toddobaatan iyo kow qodob marka isku dhaxyaac fara badan baa ayaa ku yaala marka xilligii baarlamaanka kow iyo tobnaad ee haddeer la abaabulay iyo xukuumadda dhismi doonta xilligii dastuurka la dhammaystiri lahaa ama dib loo habeyn lahaa wax badan laga bedeli lahaa wax badan lagu dari lahaa xilligeed in la joogaan u malaynaya waana rajeynayaa in baarlamaanka soomaaliyeed ay mas-uuliyadda ayadaa qaadan doonaan iyo xukuumadda ibaan doonta iyo madaxweyneha ibaan doonaa waayahay inta aanan taasi u gelin sanadkii labada kun laba iyo tobankii waxaa jiray guddi loo saaray dhamaystirka iyo turxaan bixinta dastuurkan maaragtay qabyada ah guddigaasoo muddo maalmo ah fadhiyay iskool bulusi marka arintaas bal maxay soo saareen maxay ka bedeleen maxay kusoo kordhiyeen waa runta waxaa jiray gola golaha ansixinta dastuurka la yidhaahdo oo loogu talagalay inay wax badan ka bedelaan ama ay kalsooni siiyaan maadaama sidii marka horeba aan sheegay dastuurka uu ku yimid hab political mataqaanaa agreement oo nairobi kaga imaaday waxaa lagu xalaaleynayay ama la fiirinayay bal in wax uun la siin karo magac ah inay soomaalidu ogolaatay labada kun labaiyo tobanka iskool bulusiya waxaan u malaynayaa actually muddo sideed beri ama toddobaada ama toban beri ah qiyaastii baa la fadhiyey runtii qodobo aad u fara badan bay ergadii sideedda boqol kor u dhaafaysay bay diideen oo meesha ka saareen sidoo kale cutubyo cusubna meeshay ka saareen cutubyo cusubna way soo geliyeen cutubyo jirayna meeshay ka saareen sida cutubka laba banaad oo kaleeto ay dheheen lama baahno marka dhammaan dadkii maamulahaya markaas waxay mataqaanaa projectigaasi maamulahayay waxay yidhahdeen baarlamaanka sagaalaad ee markaa abuurmi rabay ayaa arrintan la horgeynayaa wixii ka soo baxay golahan wadatashiga ama golahan ansixinta dastuurka wixii ka soo baxay baarlamaankaasaa u bedeli doona sharci iyagaasaa wax ka qaban doona iyagaasaa la gaarsiinayaa nasiib darro baarlamaankii sagaalaad ee abuurmay lama horkeenin talooyinkii mataqaanaa golaha ansixinta sideedda boqol oo dhammaan gobolladii dugweyne ka imaaday waxaad moodaa uun wax uun lagu xalaaleynayay in la yidhaahdo dastuurkii waa la ansixiyey in loola dan lahaa oo mashruucu mashruuc si kale u socda u ahaa marka arrinta saasay ahayd marka waxaan isleeyahay haddaan su-aashaada soo koobo waxba lagama faa'iidinin kulankaa ballaarinaya qarash badan ku baxay
waayahay marka hadda baarlamaan cusub ayaa ayay soomaaliya yeelatay oo maaragtay dhowaan uun la dhaariyey intiisa badan xukuumadna waa la rajeynaya hadduu rabiraal ka noqdo marka maxay tahay howsha u taala baarlamaanka cusub ee ku aadan arrimaha dastuurka wallaahi nuurow runtii arrimo badan baa yaala aada u fara badan shaqadii dowladnimada dhanna waa laga rabaa dowladnimadana asal waxa u ah waa heshiis bulsho inuu jiro wax lagu wada shaqeeya inay jiraan weeyo waxaan isleeyahay baarlamaankan waxyaabaha ugu horeeya ee sanadka koowaad inuu meel mariya loo baahan yahy waxaa ka mid ah in dadkan loo sameeyo yani muxuu taqaanaa heshiis bulsho oo aadaab leh oo masaalixda ummadda ka turjumaya waxaa shardi a markii laga hadlayo dastuur saddex qodob oo asaasi ah ayuu ka koobmaa oo lagu sameeyaa marka ugu horeysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay inuu calaaqo weynna leeyahay oo beesgaraysan yahay midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfaca leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku nool nahay oo golobala la qabsan karo ta kalena waa caadooyinkai dhaqanka ummadda ay leedahay marka horta waa in sidaasoo kaleeto lagu habeeyo qodobada ama chapteriska ama articleska la yaqaana ee hadda dhibaatada badan ka taagantahan inay meesha ka saaraan baa loo baahan yahay runtii tusaale ahaan haddaan usoo qaato hadda inta badan khilaafaadka ragaadiya soomaaliya waxaa ka mid ah midka dhex mara madaxweynaha iyo prime ministerka si kale aan u dhigo oo khilaafka dhex yaala cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad oo midna ka hadlaya awoodda xafiiska madaxweynaha midna ka hadlaya awoodda xafiiska prime ministerka iyo xukuuma golihiisa wasiirada kaasoo kale in xal loo helo weeyo sidoo kale waxaa jira qodob asagana dhibaato badan ku haya dalka kaasoo ah in xildhibaankii uu xildhibaanna yahay wasiirna noqonayo oo markaas prime ministerkii madaxweynuhu ay magacaabayaan mar walba baarlamaankii ay magacaabayaan taas oo kala madax banaanidii hay-adaha dawligaa ee luuminaysa mar kasta oo baarlamaankii la iibsanayo waxaa laga yaabaa xubnaha golaha wasiirada in boqol la gaarsiiyo boqolkii waxaa laga yaabaa inay boqolkiiba xildhibaanna yihiin marka yaa la xisaabtamaya markaa xukuumadda baarlamaanku shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah la xisaabtanka xukuumadda maadaama waddankeenu uu baarlamaanteer yahay baarlamaanka hogaamiya waddanka umaday la xisaabtamaan marka sidee marka wasiirku asagoo iskula xisaabtamayaa sidoo kale shaqooyinka baarlamanka waxaa ka mid ah matalaad dadkii aad matalaysay see wax loogu qabtay adeeg service ma la siiyey waa su-aal kaloo meesha taalla ma samayn kartid haddaad wasiir tahay adoo haddana xildhibaana ta kale meesha taalla waxay tahay shuruuc ma qori kartid marka oo shuruuc ma samayn kartid baarlamaanku xeerar bay sameeyaan danta dalka iyo diintii dadka ku jirto bay sameeyaan ma samayn kartid haddaad xildhibaan iyo wasiir isla tahay marka waxaa weeyo kala madax banaanid kala madax banaanid hay-adaha dawliga ayaa lumaya qodobkaana asagana runtii meesha ka baxaa loo baahan yahay waaya runtii qodobo kaloo fara badan way jiraan waayahay waa mahadsan tahay professor cabdiraxmaan dhubad haatana doorkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha uga horeeya aan dhegeysana su-aasha uu kusoo weydiiyey assalaamu calaykum magacaygu waa iraad aydin xasan oo jooga degmada booq ee gobolka doolo waa salaamaya professor cabdiraxmaan iyo daadiyaha barnaamijka maadaama aan wada ognahay in dastuurka soomaaliya muddo aada u fog uu yahay qabyo qoraal waxaan rofesorka weydiinayaa xageebay sartu ka qurunsan tahay maxaa diidaya in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya maadaama baahi weyn ah loo qabo oo dowladnimada soomaaliya ay baahi weyn u qabto in la dhammaystiro dastuurka dalka maxaa hortaagan oo caqabad ah in la dhammaystiro dastuurka waana mahadsantihi runtii waa su-aal aada u wanaagsan muwaadiniinta dhanna waa isweydiiyaan su-aasha ayada ah waxaan u malaynayaa cilada ugu badan ee jirta waxa weeyo dastuurka laftigiisa ee hadda jira ayaan ku dhaqan lahayn laba ciladood oo muhiman waaweyn baana haysataa midda koowaad waxay tahay horta soomaalidu ummatul qaanuun ma aha runtii oo dad qaanuunka tixgeliya maaha qaanuunka ha ahaado midka dastuurka ummaddu dhigato ama ha ahaado yani dastuurkii weynaaya rabbaaniga ah oo laftiisu maartay ay tahay qasab in lagu dhaqmo ama midkan kale ah mucaahidaadka inaga dhexeyn aan gallo waxaad ogtahay hadda dastuurkan magac ahaan buu u yaalla xataa laftigiisu asagoo qabyo qoraal ah cid ku dhaqantaa ma jirto waxaa lagu dhaqma hadda doorashada maa tusaale kugu filan in muxuu ahay political agreement lagu maamulhayo waan chapterka koowaad ee dastuurkan oo sheegahaya doorasho dadweyne iyo xisbiye qaran aan lagu dhaqmaynin ama chapterka afraad ee dastuurka laftigiisa oo u taaganba hanaanka matalaada iyo maratay u taagan taas waa mid oo mushkiladna haysata weeyo inagu ummatul qaanuun manihin midda kale waxaa maqan xasiloonidii maamul ama siyaasada waddanka jirin oy taa micnaheedu tahay had mar kasta xubnaha baarlamaanka imaada ama prime ministerka imaada ama madaxweynaha imaada ama ka madaxweyne goboleedka ama kuwa federaalka ah ayaa waxaad moodaa inay xilgidoosho aysan jirinin oo aysan dadku mas-uuliyadda culays gaalida aysan fahamsanayn oo aan markaas si xooga aan aan dhamaystirka dastuurka iyo dhamaystirka amniga iyo yani xoojintii muasasadka ilaha dawliga aduu shaqa in shaqadii qaranka in la qabto loo baanaa baan la qabanaynin markaasa waxa weye sida loo fadhiya laiskaga daba meeraysanaya ee ree hebel ree hebel iyo four point five loogu meeraysanaya ayuu xukuumad kasta wakti ku dhaca marka runtii waa cilla taagan su-aashaas maxaa dastuurka ku dhacay jawaabteeda waxay noqonaysaa maba la shaqeeya shaqa shaqo qaran oo oo xoog xoog loola yaqaana lama qabto waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay isna in aan soo dhaweeyo assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdogobe gobolka mudug brofeor duvel waxaan su-aalayaa waxaad ka mid tahay ragga aadka ugu ololeeya in la dhamaystiro dastuurka dalka marka maxaa u dhexeeya farqi ah dastuurka haatin qoran iyo midkii lixdanka waxaynu ognahay in soomaalidu aada u ammaanto dastuurka lixdanka waad mahadsantihiin runtii waa su-aal ayadna fiican oo aad mahadsantahay walaalkay runtii dastuurka hadda inoo yaala ma aha runtii anigu aragtidayda ka qaanuun ahaan ka qaanuun yaqaan ahaan dastuur ku habboon in soomaaliya oo kale lagu dhaqmo maaha soomaaliya waa hal dal waa hal dad iyo hal diin iyo hal luuqad waa dad maarata walaalaha waa nation state markii aan soo koobo waa qoys oo mataqaanaa qaran noqday marka qoys qaran noqday in federalism la dhex dhigo ama dastuur noocan u fikiraya loo loo loo loo dhigo horta runtii faragelintay ka mid ahayd waa aniga hadda kasoo sheekeeyey dastuurkan waxaa madax ka ahaa ama shirweynaha hogaaminayay rag ajinabi oo caano la yaqaano waxaa ka mid ahaa batwell kibligaad runtii markaa kani markaa dani kugu qasabta bay ahayd waxaase loo baahnaa markii dalka lagu soo laabtay inaan dastuurka la samaysano kan marka dastuurkan wuxuu u baahan yahay in aad loo daweeyo oo la turxaan bixiyo laakiin dastuurkii lixdanka wuxuu ahaa dastuur ummadda soomaaliyeed oo isku hilowsan oo weliba shantii soomaaliyeed oo isku dhinac u socota oo muxuu ahaa ururkii gobanimadoonka s w l horkacaya xukuumaddii ay dhistay ugu horreysay baa dastuurkaa la sameeyey walow talooyin badanna la siin jiray marka dastuurka lixdanka boqolkiiba boqol ka wanaagsanaa runtii nasiib darada dhacday waxay ahayd lixdankii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii markay ciidamadu la wareegaan dalka muxuu ahaa maxamed saabada iyo saraakiisha ciidanka baa waxay ahayd in dastuurka in la laala ma ahayn dastuurka cidna ma laali karin shan iyo labaatan sarkaal ma laali karin khalad dhacay bay ahayd labaatan sana waa kii dalka markaa khaladkaa lagu maamulayay runtii xukuumadda dictatorka maamulaysay waxay doontaba ahayd kolley dowlad soomaaliyeed bay ahayd haddana markii dowladdii dhacday sifil war baa la galay haddana markii hanaan dowladeed laga fikiray oo shirka ugu horreeya waxaa la aaday soodaga etoobiya la aaday waxaan foran haafkan sheekadan baabuurantay kadib markii carta laisugu tegeyna waxay ahayd in dastuurkii lixdanka loo laabto oo la yidhahdo aan ku laabana meeshii aan waddadii hore aan soo gafnay taa ma dhicin haddana nasiib daro labada kun iyo afartii markii imbagaasi la joogay waxaa jiray koox dhalinyaro ah oo runtii mutacalimiin oo asxaab alqanuun u badnaa inay soo jeedeen ilaa toddobaatan iyo saddex arday bay ahayn saan jeclahay waxay soo jeedayeen in dastuurkii lixdanka loo laabto hase yeeshee waa lagu qoslay waxa la suurtagal maaha waa in four by twelve-kina lagu dhaqmaa waana in dastuur muxuu ahaye federalism la qaataa waa in ra-iisul wasaare awood badan iyo madaxweyne awood badan la helaa marka anigu waxaan u qaatay mararka qaar aan u qaataa dastuurkeenu qayb ahaan inuu shirqoolka iyo faragelinta ka mid ahaa runtii markii laga hadlay international lowga ama xeerarka caalamiga waxaa mamnuuca dal dal deris la-ah inuu ciidamo u diro inuu mataqaanaa inuu fara gashado waa waxyaaba mucjiso ah waayahay waa mahadsan tahay brofesore dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno dastuurka federaalka soomaaliya dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan u yeero ramadaan kariim aada baan idin salaamayaa brofesoorka iyo daadiyaha barnaamijka magacaygu waa aadam faarax faraslow joogo magaalada caabud waaqi gobolka galguduud brofesoorka waxaan weydiinayaa siyaasiyiin badan ayaa ku dooda in dastuurka soomaaliya aanan la meel mari karin ama afti aan loo qaadi karin iyadoo aanan go-aan laga gaarin qadiyadda somalilan marka adiga maxay kula tahay aragtidaada arrintaas ku aadan waa mahadsantihiin somalilan asbaabta midnimada sahli karta waxay ka mid tahay in inagu koonfur ahaan maadaama hadda koonfurtu hadda soomaaliya magaca laleeyahay koonfur hadda iska qaadanayso oo somalilan iyo si goonay u taagan tahay kale waxaa loo baahan yahay in dastuur aadaabla la qoro oo akhlaaq leh ama kii lixdanki ha lagu laabto ama midkan ha la turxaan bixiyo oo qodobada hadda aan ka hadlayna ee lidka ku ah qarannimada oo ay wax badan laga bedelo markaas waa in masaalixda somalilan oo taa micnaheedu tahay inaan inagu markaa u khuducno inaan dhisano dowlad decentralization system ah qayb ahaan kulligeed haddana dhinaca kale federaalka in lagu saleeyo koonfur iyo waqooyi waa aragti taagan oo dad badan oo reer waqooyiah iyo dad badan oo reer koonfureed ay qabaan waa markii aan midnimad doonnahay islama helayno dadkeena reer koonfureedkaa inaan dhahno noocan federaalka anaa ha jiro waqooyi iyo somalilandna ha imaanto marka haddii aad rabto inaad wax qaaliya gadato waa inaad wax qaaliya markaa bixisaa taas wey waayahay ee dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhawow walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa eliyaas cumar yuusuf waxaan joogaa magaalada qowrbayax waa dhulka soomaali galbeed rofesor dhubad iyo nuur bukhaari daadiyaha barnaamijka labadiinaba aad baan idin salaamaya su-aasha aan weydiinaya waxay tahay rofesor dhubad waxaan ognahay maxkamadda suuriya maaladalkii marka ilaa iyo haatan maxaa hortaagan maxaa caqabada oo hortaagan in la sameeyo maxkamad dastuuriya oo la helo maxkamad dastuuriya khilaafyada madaxdana waynu ognahay oo markasta gurada isla galaan meel loola laabtaana ma jirto marka maxaa hortaagan maxaa caqabadahoo bal ku gudban su-aasha labaad waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in muddo dheer uu soo jiitamayey islamarkaana uu soo socday qabyo qoraal uu ahaa dastuurku marka dastuurka maxaa hortaagan ma cilad farsamo ma mid dhaqaale mise mid cilmi oo aqoonta soomaalida ay u leedahay arrimaha dastuurka ayaa yar maxaa lagu sababeyn karaa aad baan idiin salaamay nuur bakhaari iyo rofesor dhubad labadiinaba walaalkii waad mahadsan tahay oo runtii su-aal fiican weeyo mid qayb ahaan waan ka jawaabay lakiin midda kale aan rabaa inaan ka jawaabo runtii waa runta maxkamad dastuuriya ma jirto hadday hadalkayga waxaa ku jiray dastuurkan xitaa qabyo qoraalka hadda inoo yaala laftiisu magac ahaanunbu u jiraaye waxa laga isticmaalaya yar waxaa laga isticmaalaa baarlamaan laba boqol iyo toddobaatan iyo shana iyo madaxweyne iyo xoogaa wasiiro oo la sameeyo keliya inta badan u badan waxa maqan maxkamaddii dastuuriga ahayd keliya ma aha gaar ahaan hadda markaad fiiriso cutubkan shanad ee dastuurka hanaankeena dowladeed soomaaliya waa saddex nooc oo ishoos taala runtii walow aan aan qeexanayn oo cutubka cutubyada in dib loogu laabta loo baahan yahay marka qaybta koowaad waa dowlad dhexe dowlad goboleed iyo dowladaha hoose for example dhammaan waxaa maqan institutionkii dowladaha hoose sida maxkamadda sare u maqantay u maqan tahay waxaa maqan runtii cutubkii waxaa maqan qodobkii sagaalaad ee hanaanka caasimadda xeerkii gaalka ahaa iyo maqaamka caasimadda maqan oo wax walba ka xoog badan bal imagine waddan weyn oo qaran oo la fiirsanayo caasimaddiisii oo dabcan aan muuqaal caasimadeed lahayn oo aan dowladdii hoose lahayn oon xeerkii gaarkaa lahayn runtii waa mashaakil weeyo marka walaale in maxkamaddii dastuurigeed ay jiri weydo inay dowladaha hoose jiri waayaan in dastuurkii uu dhammaystirmi waayo waxaasoo dhan waxa u sababa dabcan shaqa xumada iyo dastuurkan lagu dul shaqaynhayo oo dhib badan oo inkaar qaba kow iyo xubnaha dowladnimada soo gala ha ahaada baarlamaanka ha aadaan xukuumadda ha aadaan madaxweynaha prime ministerka ha ahaadaan kuwa hadda gobolada ka dhismay oo runtii aan ayagu shaqo diyaar u ahayn marka waxaad moodaa يعني نوع مسمية يعني وحن حسوستا قاعدة عربية يده إن المسميات لا تغير الحقائق إن مقع على سكشك حقيقة ما بدشوا marka runtii mashaakil jira weeyo waxaan marka leeyahay asbaabta waxay la socon lahaday waxaan jirin dowlad wax qabata oo dalkan soo martaa jirinin oo amniga ku guulaysata oo dastuur ku guulaysata oo ku guulaysata wadahadalkii koonfuriga waqooyi kadibna dalka u dhaqaajisa midnimo wadar ogola taa weli mayna arag marka saasaan kusoo koobi lahaa
waayahay ugu dambeyntii marka maxaad xal u aragtaa si loo dhammaystiro dastuurkan hadda qabyada ah ee soomaaliya
wallahi tal ahaan shacbiga soomaaliyeed iyo aqoonyahankiisa iyo asxaabal qaanuun iyo runtii dowladda hadda dhismaysa iyo dowladda dhexe runtii waxaa loo baahan yahay muxuu ahaa dastuurku waa ballan yaa ayuha aladiina aamanuu oofuu bilcuquud innagu waxaan ku ballannay qaab dhismeedka dowladeed noocuu ahaanayo say xukuumadda noqonayso dowlad goboleedyada dowladaha hoose hanaanka waxaas waa ballan aan gallay wey marka waa ballanta in la fuliyo weeyo dalkan soomaaliyeed waa dal muslima runtii qaanuunkiisa saddexdaaba kitaabka qur-aanka ee sunnada nabilahi maxamed sala allahu alay wasalam lakiin midkan kale hadda yaraan ka hadlayno dabcan waa macaamilaadkii waa macaamilaadka innaga dhexdeen ahaa sida hanaankeena dhaqaalaheena iyo maaliyadeena iyo la macaamilkeena duniyada inteeda kale iyo innagu saan u noolaan lahayn waxaas weeyo marka waxaa loo baahan yahay arrintan in xoogga la saaraa loo baahan yahay oo cid kasta oo soomaaliya xoogga saarto gaar ahaan marka dastuur laga hadlayo waxaa loo baahan yahay in la maro saddex broses broseska koowaad waxa weeyo in la helo dad asxaab al qaanuunaylaha saddex boqol afar boqol oo qaanuunyahana ah oo muxuu ahaa dasaasiirta ama waxaan constitutionalka ku takhasusay horta inay hadlaan oo laisku keeno oo qarash lagu bixiyo oo debate furmo debatekaas markuu furmo in shacbigu ay taladooda qaataan kadib waxaa iyadna loo gudbi doonaa oo dambayso iyadna axzaabta waxaan u malaynayaa inaan dastuurka waxba laga qaban karin iyadoon axzaabtii siyaasadeed la samaynin waxaa loo baahan yahay dalkan inuu u guuro doorasho dadweyne iyo axzaab horta in axzaab qaran la sameeyo oo axzaabtu marka ay dooda waaweyn tirsadaan iyagoo saddex afar xisbi camala la hadlo marka asxaab alqanuun hadlaan xisbiyadu hadlaan kadib in muxuu ahaaye dowladdu ama baarlamaanku uu gaaro qaraar kumeel gaara aftida ka hor oo dabcan wax lagu sii dhaqmi karo la helo weye lakin waxaan ka digayaa in dastuurka iyadoo aan shuruudaha la marin in xukuumad xinaaqsan oo iska caadifadaysan ama baarlamaan wax ku qufilan yihiin inay wuxuu ahaye shaabad kale ku dhuftaan khatarteeda leedahay waxa weye dalkan runtii dhibaatooyin badan baa gaadhay dhowr milyan baa hadda qurba joog noqotay oo u baahan in boqolka sano soo socota la seefgareeyo runtii soomaalidii inta badan waa la qaxay dalalka deriska lagu qaxay africa la noqday yurub la galay america la galay dadkaasayto jinsiyadooda inay lunta ma aha waa in loo sameeyo caasimadda loo ay u samayso hooyanimadeeda qaadato qodobka sagaalaad ee dastuurka iyo qodobka sideedaad ee hanaanka jinsiga ka hadlaya shacabka iyo jinsiga waa isku xiran yihiin waa in la helo caasimad caasimadda jamhuuriyadda iyo dowlad dhexe oo mas-uuliyadda soomaaliyeed ee adduunyadan aan ku noolahay ku nool oo dhan qaata in la helo weeyo taana waxay ku imaan kartaa in laga wada shaqeeyo dowladnimadana ay mataqaana ay mas-uuliyadda qaadato aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubbad daqare oo ah baro ka mid ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho kuna takhasusay arrimaha culuumta sharciga wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelya